bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duhur faylaha weybah ka dhowaada sana qodobada warkaana duhurnimo idaacadda reediw baydhabahanshaan ka door korona dowladda federaalk soomaaliya oo dalbata in la baara sababto sheentii imbilaanta hakabahwaayan doorashooyinkii ku dhihi deegaanada somalilan qaar ku mid a xubnaha guddiga doorashooyinka oo liiska laha ku saaraya mucaaradka oo kashal qaybsamey qaabkii lanshal saaray xubnaha gudyada ee cabashada kuteeganayti ciidamo la shaldhigkii maleeshiyo beeleed dagaalamay amisom oo warha ku saartay duqaymihii kenya ayaa ku jeystay gobolka gedo xisbiyada mucaaradka somalilan oo ka dhawaagay isbahaysi cusuba akhbaar kenya oo sheegtay in yadili hubno ku tirsan ururka al-shabaab akhbaraadka banaanka dhegaystayaal hiraam duhurnimaadun idaacadda senghayti weybaan ka door karoon duqayn hala ka dili tumiyo toddoba qof oo shacbe duhur faydha dhegaystayaal waa duhurnimaha adehu taariikhdana iyo ee tallita abril lamada kun labaatiyo kow kan taasi wahaana qodobadii warkaana duhurnimo idaacadda reediw badhbe xaanshieen ka door koronay haddana dhegaystayaal wararkii oo faahfaahsan duhur faydha dhegaystayaal qoraal ha ku bahi wasiirka wasaaradda haweenka dowladda federaalk soomaaliya iyo weyba la ka eray wasaaradda haweenka weybaye si dhow on la socotay doorashadii qof iyo codka hayti ee kudhiidii deegaanada somalilan soddon iyo kowkii belamey taas oo kudhiidii jawi nabad geliye ah musharaxiinta golaha baarlamaanka somalilan weyba ku mid hayay gabdho lahay hami siyaasadeed oo faday inyo ku mid noqdan golaha wakiilada oo ka kooban siitiyo lama kursi nasiib daro dhammaan kuraastas wayba ka guulaystay megal oo qof dumar ah manhakabana tartanka iyo la ka eray qoraalha kubahi wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya doorashadii golaha deegaanka oo lama boqol labaatiyo kow xildhibaan hayti iyo sida keliya saddex bilaamood keliya ha ku behen waybana wasaaradda haweenka ayaa sheegtay iyo isweydiin lisweydiiye in lisweydiiye mudanta sida kadheyde in bilaanta doorasho qof iocde iyo saameyn onkuweedhna ankadambeyntii wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya yaha weyba ayaa ka baaqday in arintaas baaritaan laka sameeya sababta kadheyde in xitaa hal qof oo bilaanga ku mid noqdo ayta baarlamaanka somalilan oo ka kooban siyotiyo lama xildhibaan qaar ku midee xubnaha guddiga doorashooyinka oo cabashadu ku teeganayti oo liiska laku saaray way faahfaahintan ninhaaye maxamed cabdiraxmaan cali
guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee tabashada laga keenay ee uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku dhawaaqay in soddon iyo afar xubnood laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka heer federaal guddiyada xalinta khilaafka iyo guddiga doorashada maamul goboleedyada guddiga xaqiijinta ayaa sheegay in soddon iyo afar qof oo ka mid ah xubnihii cabashada laga keenay ay ku sameeyeen baaritaano dheeraad ah islamarkaana ay ku heleen eedeyntii loo soo jeediyey xubnaha oo ahayd inay yihiin shaqaale dowladeed iyo xubno ka tirsan nisa sidoo kale guddiga ayaa caddeeyey in xubnaha ay u kala direen maamul goboleedyadii soo magacaabay iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo qaarkood laga soo magacaabay xubnahaasi oo gaarayay soddon iyo afar qof guddiga doorashada ee heer federaal ayaa laga saaray toban iyo kow xubnood guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa laga saaray saddex xubnood iyo guddiga doorashada somalilan oo laga saaray toddoba xubnood wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo ka hadlayay arrintaasi ayaa sheegay in dadaal fara badan lagu bixiyey sidii guddiga looga saari lahaa xubnaha aan buuxin shuruudihii laga rabay maalmo dadaal dheer aan bixinay wadatasha ballaaran aan samaynay isticmaalnay dhammaan aaladihii aan heli karnay suurtagalka nooga dhigi lahaa in aan kala ogaano cabashooyinkii la xiriiray gudiyada saddexda qaybood ah ee hirgelinta doorashada guddiga heer federaal ee fit guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siit waxaa caawa inoo suurto gashay inaan soo gabagabayno muxuu ahaa kala saaristii iyo kala hubintii cadaymihii xubnihii lixdan iyo toddobada ahaa sida uu sheegay wasiirku soddon iyo lix xubnood soddon iyo afar xubnood oo ka mid ah lixdan iyo toddobadii xubnood ee lasoo eedeeyey ayaa guddigu waxay u arkeen in aysan buuxinin shuruudihii ay ahayd in uu lahaado qofka ka mid noqonaya guddiyada maamulka ee heer federaal qaarkoodna ay ku maxaalifaaqnaayeen heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar kuwo kalena uu amray ra-iisul wasaaruhu isagoo ka fakaraya hufnaanta muxuu ahaa ay u baahan tahay doorashada iyo in ay noqoto mid dhammaan dhinacyadu ay ku wada muxuu ahaa qanacsan yihiin soddon iyo afartaas xubnood waxay kala ahaayeen kow iyo toban xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee fiit saddex xubnood oo ah guddiga xalinta khilaafaadka toddoba xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee somalilan shan xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug saddex xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed laba xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle shan xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka beelaha banaadiriga iyo hal xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed dowlad goboleedka puntland waxaa sidoo kaleeta jira in dowlad goboleedka jubbaland ay soo bedeleen xubno qaarkood ay geeriyoodeen iyo kuwo laga qabay tabashooyin la xiriira hufnaantooda sidoo kaleeto dowlad goboleedka puntland ayaa la noqotay xubin iyadana laga qabay cabasho ama la soo jeediyey in aanay buuxin shuruudihii loo baahnaa waxaa kaloo jira saddex xubnood oo ka tirsan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee somalilan oo iyagana ay ka jiraan tabashooyin waxaana inagoo raacayna heshiiskii toddobylaaatankii may magaalada muqdisho lagu saxiixay aan u gudbinay ra-iisul wasaaraha iyo ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo guddoomiyaha aqalka sare in ay tashi ka yeeshaan arintaas sidii maaragtay muxuu ahaa ay u xallin lahaayeen dowlad goboleedyada iyo dhinacyada ay tahay inay soo magacaabaan xubnaha u baahan in la bedelo ee guddigu uu isku raacay ra-iisul wasaaruhuna uu ansixiyey dhammaantood waxaa loo diray dowlad goboleedyadii waxaana loo qabtay muddo laba maalmood gudahooda ah in ay ku soo bedelaan xubnihii loo xilsaaray gudiyada doorashooyinka maamul goboleedyada sida puntland ayaa laga saaray hal xubin galmudug ayaa laga saaray shan xubnood meesha hirshabeelle laga saaray laba xubnood halka koonfur galbeedna laga saaray saddex xubnood dhinaca kale jubbaland ayaa horey usoo bedeleen xubin geeriyootay iyo kuwo kale oo cabasho laga keenay waxaana guddiga doorashada beelaha banaadiriga laga saaray shan xubnood dhowaan ayay ahayd markii midowda musharaxiinta madaxweynaha ay u gudbiyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya lixdan iyo toddoba xubnood oo ka tirsanaa gudiyada doorashada oo ay cabasho ka qabeen kuwaas oo la kala saaray guddiga ayaa sheegay in muddo afartan iyo siddeed saacadood gudahood ay ku soo magacaabaan xubnihii bedeli lahaa soddon iyo afarta qof ee uu guddiga soo gudbiyey
eedyadaan mahadsanta maxamed cabdiraxmaan cali dhinaga kale qaar ku mida midooda musharaxiinta ayaa kushal qaybsamay qaabkii lankushal saaray xubnaha guddiyada ee cabashada ku teeganayti siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku tirsan midooda musharaxiinta ayaa ka horjeedsaday qaabkii guddiga xaqiijinta xukuumadda ayaa inshal saartay xubnihii guddiyada doorashooyinka ee hore cabashada la kusheenay cabdiraxmaan cabdishakuur oo qoraalha saare yoyba usaka sheegay in hanaanka langmari turxaanbixinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed see aan ka duwanayna qaabkii markii hore lahan magacaabi siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur yoyba usa sheegay in midowda musharaxiinta iyo lankulatelanah qaabka langmari kala saarowka xubnaha cabashada luqusheeni oo langudbi dowladda islamarkaasina wayba usa sheegay inse aan caddayna xanaanka langmari turxaan bixintan sidoo kale cabdiraxmaan sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame yowba usa sheegay in lanka kala soo naado korna in badan xubnihii nisa oo ku tirsanaya gaar ahaan haani dharcadkahay yaa weli hog hoog leh hoog yaa weli hoog weyn kadhex leh gudyada iyo ka jaraan isugona ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ka codsaday inuusa xalinta tabashooyinka usa angmara wada sahe dhinaca kale musharax cabdikariin xuseen guuleed oo isaguna ku tirsan midooda musharaxiinta yoyba uusa ka dhawaaqay qaabka yaweybos hadhawaay qaabka langmari xalinta xubnihii guddiyada doorashooyinka xeer ee lagu qabay cabashada isagoona bogaadi tallaabada yaqaadi xukuumadda hilgaarsiinta si kastaba wayba muuqde in musharaxiinta mucaaradka iyo kushal qaybsameen ku hadlowka qaabkii xukuumadda iyo inshal saartay xubnihii guddiyadii doorashooyinka ee cabashada allaha ku gudbi hanaas oo la kaeeday in yo-oyin shaqaale dowlad iyo shaqaale dowladda kuwada tirsanaya ciidamo la shaldhadhiki maleeshiyo beeleed oo dagaalamay faahfaahintan qodoboreedkan weynin sii dhammaystiraya ibraahim aadan dhuubow ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya iyo ahaan dowlad goboleedka galmudug iyo waliba iyo ka guulaystenaantiyo dhexgalaan la maleeshiya beelood oo sacdoog ilhadhaafiyo ka dagaalamayeen duleedka deegaanka baxda gaabo ee gobolka galgaduud ciidamadiiyo waliba iyo wehelyaan xildhibaano ku tirsan baarlamaanka galmudug iyo saraakiil ciidan oo ku mid ayay taliyaha qeybta booliska gobolka mudug qaasim shardoon cali yeeshal qaaday lamada maleeshiya beelood oo ka dagaalamayay ciidamada qeybta labaad iyo koowaad ee hooga dalka iyo waliba iyo lagu wareegana amniga goobta laka dagaalamay oo kayaala biraago oo laka qodi walin cagagaarka laka dagaalamay ka dhiyay kulan oo lunku dooday sadexalunku deeri lahay colcada
eedyada mahadsantaa ibraahim dhuubow yahay oo faahfaahinta qodoboreedkaas hanin koobaya weli warkii duhurnama ee idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo iyo dhegeystayaal si toosan la socotaan amisom oo warha ku saartay duqeymihii kenya iyo kujaysatay gobolka gedo faahfaahinta qodoboreedkan xasan aadan khayre joker iyo nin sii dhammaystire bayaanha kubahi howlgalka nabad ilaalinta amisom iyo hasaaran yaamayba laka sheegay iniyo baaritaanka sameeyay doqnaan duqeyntii ku dhiiday gobolka gedo iyada oo la tixira aw hadalkii qoraalka haaya ee hakubahi wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba iskaaladowka caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya kaasay oo ka eedinayay duqeyntii diyaaradeed ee ku dhiiday gobolka gedo wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya yamaba ka eedaytay iniya dal ku tirsan amisom iyo kulug lahayti duqeyntii diyaaradeed ee lakadeli the trade ee ku noolay gobolka gedo waraalha kubahi howlgalka amisom yabsado oo kalamayba laka sheegay iniyo ka howlinyiin aruuryowka warbixinada la xiriira duqeyntii islamarkaaniyo si dhow in la shaqeeyi doonaan dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba iskaaladowka caalamiga iyo daneeyayaalka kale intiyo amisom baaras dhacdadaasay dhinaga kale amisom yamaybaya sheegtay iniyo ku gohonta baaritaanada dhammaan eedeymaha la xiriira hadgudubyada xeer kasta oo uu sa-iye ee ku dhanka ciidan showhoos koyow booliska soomaaliya inka dambeyn hadalka qoraalka haya hakubahi howlgalka amisom yamayba kamuujeen aniya kuga honta baaritaanada buuxo ee duqeymaha diyaaradeed ee amisom laka eeday ee kudhiyi gobolka gedo islamarkaaniya ee baaritaansho laka wareejiye doono dhammaan daneeyaalka arrintaasi khusayta si kastaba haatoo duqeymaha diyaaradeed ee dhowaan la beegsaday deegaano ku tirsan gobolka gedo yamayba laka eedayay iniyo ciidamada kenya jeysadeen inkastoo dowladda kenyaniya weli unku hadalna
idag mahadsanto joker xisbiyada mucaaradka somalilan iyo ka dhawaaga isbahaysi cusub xisbiyada mucaaradka somalilan ee wadani iyo ciid yagii ka magaalada hargeysa ee caasimada somalilan wayba iyo kaka dhawaagana isbahaysi siyaasadeed ee cusub kudib doorashadii sida iyo kowdii bili hadhaafni ee mey kudhidi deegaanadaasa gudoomiyeyaasha xisbiyada wadani iyo ucidda injineer faysal cali waraabe iyo doctor cabdiraxmaan cabdulaahi xiro oo warbaahinta la hadlay waybayo sheegana inyo samaysteen isbaxaysi iyagona magacaabi guddiyo kushal tirsan lamada xisbi gudiyada iyo magacaaban cabdiraxmaan ciro iyo faysal waraabe iyo ka sheegeen inyo fadahayan in lakuwa in la ku wareejiyo hogaaminta golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee degmooyinka somalilan kadib markii xalay la sheegay natiijadii ankadamboyti ee doorashada ku dhiidi deegaanada somalilan gudiyada iyo magacaabeen lamada xisbi mucaarad ee wadani iyo ciid ayaa ka kooban toban xubnood waybana xisbi kasta ku socode shan xubnood hanaas oo ka shaqeeya doona arrimaha hogaaminta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee degmooyinka somalilan kadhawaagista isbahaysiga cusub ee samaysteen gudoomiyeyaasha xisbiyada wadani iyo ciid ayaa ka-eedas iyadoo xalay la shaacay natiijadii enkadambeyti ee doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka kenya ayaa sheegtay in iyo dili xubno ku tirsan ururka al-shabaab ciidamada booliska kenya iyo baa la sheegay in iyo saacadihii lahadhaafi howlgal ku dhan ee ururka al-shabaab ka sameeyeen kaynta boni oo ka yaala xadka soomaaliya iyo kenya goobaha howlgalka laka sameey yaa mararka qaar weeraro abaabulan ka qaada jari xubnaha xubno ku tirsan ururka al-shabaab sidayoo sheegeen saraakiisha ciidamada booliska kenya ee howlgalka hogaamiyaya wali wararha ka korora dhegaystayaal wararkan iyo barnaamijyadana dembiya ku dhegaysada doontan warkana radio baydhabo ee beledka baydhabo iyo ah si tooseen ku dhagaysdahaytan akhbaraadka banaanka duqeygal kadili tumiyo todoba qof oo shacabe gintaal gintaal balastig oo kooxda xuutiyiinta ka duqeeya magaalo ku tirsan magaalooyi xaysdan ciidanka dowladda yemen ayaa weyba ka dhimaday anki yaraan tumiyo todoba qof oo gobol shan sana jarta ku midhe duqeyntaas weyba xuutiyiinta la fiirsadeen kaalin shidaal oo ka yaala xaafadda rawda ee bartamaha magaalada maribe ee gudaha dalka yemen wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda yemen mucamar allah eryai iyo weyba use sheegay in duqeyntaasi laka dilay anka yaraan tumiyo todoba qof oo rayid ah waana laka dhaawacay anka yaraan shan qof oo kale warkii dhegaystayaal duhurnimaadan radio baydhabo ee beledka baydhaba isinku dhegaysta asagna antayaninkaagi warka siciid maxamed nuur yahasaar intanaasiinku jeediyay qaybta farsamada wayn fidhiyay ibraahim laki warkanku kala lamida dhegaystayaal anti markal hawada dibaan kulamaana saas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu